dalkiidinka qarri wey dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacaano wanaagsan meel walbaa joogtaan si kasta oo maqalkan idiin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada waraysada xilli walba hadalka aad maqshaa marka laga raabo habeenaba jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacweeye adgogorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu ganjaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruuta kaa aada guduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamadsafiidkii rabbiga gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada jaandhari kujiir iyo baron gubac ku leefsiiya gidaad alaamarin iyo ku dhimo gaasiriya jeeral soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago-nin gegan iyo allow geedka lale kaadhig gebigaaba midkaasow rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababsho geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi wayraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola siftiyo dhurwaagorinta kaafuule aar kuu gabada iyo libaax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomaynin iyo geli ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacano wanaagsan waa habeen sabti axad ay soo gelayso koobiyo tobanka bisha afraad ee abril sannada labaatan labaatan qodobada barnaamijka caawan ku soo qaadan doono haddii allah awoodda lagal waxaa qayb ka noqon doona ciidamada militariga soomaaliya gaar ahaan kuwa danab howlgal caawa ay ka sameeyeen dhuusamreeb oo caasimadda galmudug waxay ku soo qaabteen qof dooniya isku qarxiya gooba muhiima dhuusamreeb ku yaala howlgal caawa ee dhuusamreeb ka socda iyo nooca iyo qofka qaaxaasi lagu qabtay ayaan xooga dheeri ku saabsan barnaamijkan caawan ugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale barnaamijka caawan ku soo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya iyo galmudug waxay ku guulaysteen kala qaadidda balihii dhowaan ku dagaalamay deegaanka furinta foora oo ku yaala xadka gobolka galguduud uu la wadaaga dowladaanka soomaaliya etoobiya warar arrintaas ku saabsan iyo faahfaahin ku saabsan ayaad barnaamijkan cawad ku dhegaysan doontiin waxyaabaha kale barnaamijkan caawan kusoo qaadan doona wax qayb ka noqon doona ciidanka xoogga dalka howlgallo qorshaysan ay ka fuliyeen deegaanka camaara waxaa lasoo warinayay in halkaas u gaareen sida al-shabaab gobolkaasi looga saar lahaa goobo ammaanta howlgallo ay ka sameeyeen ciidamada militariga soomaaliya qaybta kooyilaatanaad ayaan faahfaahin ku saabsan barnaamijkan idinkugu soo gudbi doonaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor waxaa maanta dhuusamareeb oo caasimada galmudug uu kulan kula qaatay hay-adaha amniga galmudug iyo dowladda federaalka kulankaas waxaa laga wada hadlay xaaladaha amni ee deegaanada galmudug waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib yaela warar arrintaas ku saabsan waxyaabaha kale barnaamijka caawan ku soo qaadan doona haddii allah awoodda lagaal wax qayb ka noqon doona maamulka jubbaland ayaa u degtay in ay ka faa'iido raadiyaan saamaynta xanuunka coronavirus dadka asdaa ku nool deegaanada maamulka jubbaland amar ka soo baxay wasaaradda ganacsiga maamulkaasi ayaad barnaamijkan caawad ku dhegaysan doontiin madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo war-saxafiyeed gore laga soo saaray xaafiiskiisa waxa uu ku baaqay shacabka taxadar iyo feejinaan dheer ah inay ka galaan xanuunka coronavirus oo xilligan fara badan ku haya waddamo badan oo caalamka ka mid ah faahfaahin arrintaas ku saabsan ayaad maqli doontaan waxyaabaha kale barnaamijkan caawan ku soo qaadan doona haddii allah awoodda lagal wax qayb ka noqon doona maamulka koonfur galbeed ayaa shaqa joojin ku sameeyey guddoomiyaha degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose haddaba ma dhaba in ay sababtaasi ay leedahay maxkamadda ciidamada qalabka sida si loo maxkamadeeyo maya arrinta hadda shaqada looga joojiyey ayaa waxay tahay mas-uulka ugu sarey degmada jooga adigu ayaa dhahayd see waxaa loo dhacaan haddii dhacaan maxaa ka qabta arrinta meesha unbay deetaan wax intaas dhaafsan u jiraan warar arrintaas ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale barnaamijka caawan ku soo qaadan doono haddii allah awoodda lagaalka wax qayb ka noqon doona culummada iyo dowladda federaalka soomaaliya kulan maanta ay ku yeesheen magaalada caasimadda ee muqdisho waxay ga wada hadleen muranka ka dhashay xiritaankii qaar ka mid a masaajida ku yaala muqdisho war ka soo baxay dowladda federaalka iyo culummadiinka shirkooda maanta muqdisho ayaad barnaamijkan caawad ku dhegaysan doontiin qodobadaas inagu soo kordha inta barnaamijkan aan ku guda jirno ayaa caawa maqli doontaan xubintaad ku xisaha badnada ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijka ku dhegaysan doontiin haysta tabinta iyo deerinta barnaamijkan waa anigu xasana saaxiibkii cumar axmdulham saxufe barnaamijka caawa ii farsaamaynaya waa mar kale iyo xulasha waraysyada
maali qalloocane ogow quwadii allo quruma rogtay baa jirte quruma rogtay baa jirte Wow. qisay reebtaa qisaba qubana wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa qulubku qarax buu dhalaa dalkiisiiyoo qariban fanaan wax ka qaban karayn
kulan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibyal kusoo dhawo barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada dhuusamreeb oo caasimad u ah maamulka galmudug islamarkaasna caawi howlgal ciidamada xooga dalka ee dowladda federaalka ee ku sugan galmudug si gaar dhuusamreeb howlgal ay sameyn ay kusoo qaabteen qof doonayay in uu isku qurxiyo goobo aan lacyun oo dhuusamareeb ku yaala ciidamada danab qeybta kooyi labaatanaad waxay gacanta caawa ay ku dhigeen in waxlaha qarxa ka keenay degmada leyla ceelbuur ee gobolkan galgaduud kadib howlgal ay ka sameeyeen ciidamada ayay ninkaasi ay ku soo qabteen xaafadaha dhuusamareeb oo caasimad ah maamulka galmudug qabashadiisa kadib ayay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya waxay ku guulaysteen in ay gacanta ay ku dhigaan kadibna ay qarxeen wixii qarxay ee ninkaasi uu ka keenay degmada ceelbuur ee gobolka galguduud islamarkaasna waxaa ninkaasna loo taxaabay xabsiga ee saldhiga degmada dhuusamreeb ee gobolka galguduud ciidamada danab ayaa qarxiyay walxiya qarxaa ee ninkaas u waday waxaana sidoo kale caawiya howlgal kala duwan ciidamada ay ka wadaan magaalada dhuusamreeb caasimada galmudug waxaa lasoo warinayaa in soo qabasho ninkan ay kusoo wargeen dad shacabaha oo dhuusamareeb ku sugnaa kadibna ciidamadani ay ku guulaysteen soo qabashada ninkan isagoo qaraxyo ku xiraya baabuur la sheegay in dad shacaba ay leeyihiin xaalada ugu dambeeyay dhuusamareeb iyo howlgal ciidamada dowladda federaalk dhuusamareeb ay ka wadaan waxaa qadka telefoonka hadda dhuusamareeb si toosa ugu jira cabdifataax yuusuf maxamuud fiyaad saaxib sodhow haddaad maqlayso bal xaalada ugu dambeeyey ee dhuusamareeb iyo howlgallada ciidamada dowladda ay ka wadaan degmada dhuusamareeb iyo gobolka guduud iyo ninka la socda saaxib wuxuu yahay waa mahadsanta xasan jawi waa degan yahay haatan sida aan goorroweyd kuu sheegana ciidamada amniga gaar ahaana kuwa danab waxay gacanta ku dhigeen nin doonaya inuu isqarxiyo iyo walxihii qarxe oo siday ciidamadu waxa ay geeyeen ninkaasi xabsiga ayaa loo taxaabay oo saldhiga ayaa loo dhaadhiciyey qoraal dhowaan kasoo baxayna taliska waxaa lagu sheegay in ninkaasi uu watay waxyaabaha qarxa sidaasina walxiina la qarxiye isagiina gacanta lagu hayo baaritaanna lagu samayn doono oo baaritaan dheeri ay haatan socdaan waa garta cabdifitaax sidee ku suurta gashay soo qabashada ninkan
inkastoo aysan faahfaahin weli talisku ka bixinin waxaa la filayaa in saacadaha soo aadan ay faahfaahin ka bixiyaan oo warbaahinta la hadlaan balse wararku waxay sheegayaan in ciidamada oo howlgal ku jira ay ninkan ku qabteen sidaasina ay ku suurta gashay in gacanta lagu dhigo waa gartay kadibna uu maagay inuu ka fakado ciidamada sidaasna looga shakiyey baaritaankii lagu sameeyena lagu helay inuu ninkaanu qarax wado qaraxina meel uu ku duugay uu sheegay looguna tegay laga soo baxshay waa gartay saaxiib meesha ninkan lagu soo qabtay howlgalka ciidamada ay ka sameynayeen maxaafadba ma gudaha magaalada waa goob noocee dadka ku dhegeysanaya u sharax goobta howlgalkan uu ka dhacay oo ninkan lagu soo qabtay adduuniya qaraxyada ku xidha waa goob noocee xasanow xasanow lama kala cadayn halka lagu qabtay ninkan wararka qaar waxay sheegayaan in lagu qabtay mid ka mid a xaafadaha halka kuwa kalena ay sheegayaan in gudaha magaalada lagu qabtay ilaa iyo haatanna ma jiraan wax wara oo cadayn kara qabashada balse uun taliska qoraalka kasoo baxay waxaa lagu sheegay in gudaha magaalada dhuusmanaab lagu qabtay
howlgal baa caawi intaas kadib ka bilowday magaalada caawi xaafadaha dhuusamareeb nabadbandow ayaa lagu soo rogay ma dhaba
wax bandow ma jiraan xasan oo haatan aan kula hadlayo waxaan ku suganahay gudaha magaalada dhuusmareeb uun howlgalku awalba waa jiray waxaadna ogtahay in muddooyinkanba howlgalladu ay socdeen oo ciidamada booliskuna ay howlgallada wadeen amniga lagu xaqiijinayo iyo sidoo kale howlgallo looga hortegayo in gudaha magaalada qaadkan lagu magacaabo hareeriga oo muddooyinkanba ciidamada amnigu ay gudaha magaalada laga raadgoobayo oo oo sida dawladdu aada og tahabaad la socotaba ay xanibaad la saaro oo qaadkii diyaaradihii keeni jiray balse si sharci daraa loo soo gelin jiray maalmihii dambe gudaha magaalada iyadoona aad la socoto xasanow in gudaha magaaladan buusamareeb dhowr jeer ciidamada booliska ay ku dhex gubeen howlgalladaasi ayaa socday aha iyo weliba howlgallo kale oo ayaguna barbar socda oo amniga caasimada lagu xaqiijinayo Aha.
sidaas ka la socoto xasanow sidoo kale waxaa jira in madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qorqor uu maanta shir guddoomiyey ee shirkii ee looga hadlayay ee dardargelinta een, amniga Mhm.
deegaanada maamulka galmudug ee xasanow sida la socoto shirkaasi waxaa diiradda lagu saaray sidii loo xaqiijin lahaa deegaanada amnigooda galmudug ee gaar ahaana caasimada galmudug oo dhowaan la filayo in xil wareejinta madaxweynaha galmudug aha ee ay ka dhacdo oo madaxweyne xaaf uu ku sugan yahay oo dhowaan gaalkacyo kasoo laabtay Ah, marka cabditax, ee, howlgalladaasi ayaa socda xasan waa garta cabditax ee, caawac si xoogan baa soo wajah dadka shacabka ee dhuusamareeb ku nool kadib markay ka war heleen in qof doonayay in isku qarxiyo goobo muhiima dhuusamareeb ku yaala lana qabtay isagoo qarxi ku xiray baabuur dad shacab ay leeyihiin ciidamada amniga ay qabteen cabsida dadka ee, dhuusamareeb ay dareemayaan iyo xaalad degmada markaa qiyaasto waa saddex hal
Ee, xaalku waa degan yahay ee, balse waxaad yara moodaa in ee, un cabsi waa jirtaa oo qarax markii la yidhaahdo waxaan ognahay xasan oo inuusu sahlanay oo wax sahlan uusan ahayn marka cabsi waa jirtaa balse ee, cabsi saas usii saayido ma jirto jawigu waa degan yahay isku socodka dadka iyo gaadiidkaba ee, ee, weliba sidii ay u socdaan oo lagama dareemin gudaha magaalada Ee, waxaad arkaysaa een, ciidamada booliska oo mararka qaar ee, laamiga rondaynaya
cabdifataax yuusuf maxamuud oo ah wariyaha radio cadadoy ee dhuusamareeb ayuu kaasoo naga warramayey nin caaway ciidamada amniga dowladda federaalka ay ku qabteen dhuusamareeb kaasoo doonaya in isku qarxiyo goobo muhiim ah oo dhuusamareeb ku yaala kula naasanaayaan idilena saaxiibil wax warar kusoo kordha saaxiibil xaaladda dhuusamareeb iyo qaraxa dunaya caawa lagu qabto dhuusamareeb waxaad ku dhegaysan doontiin wararkeena ee barnaamijyo dambe ee soo socda deegaanka furinta foora oo galgaduud ka tirsan haddaan markaan dib ugu laabto dowladda federaalka iyo mas-uuliyiin ka socda maamulka galmudug waxay maalmaha ay ku sugnaayeen deegaanka furinta foora oo ku yaala xadka gobolka galgaduud oo la wadaaga dowladdaanka soomaaliya etoobiya waxaa halkaasi maalmo kore dagaal aad u qarar uu ku dhex maray maleeshiyabilaad kasoo kala jeeda magaalooyinka cadaado iyo sidoo kale deegaanka dhabad oo galgaduud ka tirsan ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya nabad sugid iyo boliis ayaa maalmaha ku dhex jiray maleeshiyaadka dagaalamaya aagga ay ku sugnaayeen waxaana halkaasi u gaareen in halkaasi ay ka dhaqangeliyeen xabad joojin dadka deegaankaasi ay xal u arkaan islamarkaasna lagu joojinayo dagaabeed markale halkaasi ka dhaca mas-uuliyiin galmudug qeybka ah ayaa la sheegay in halkaasi ay waanwaan ka wadaan waxaan la sheegay in isku horkeenan beelihii halkaasi ku dagaalamayay waxaan lasoo wariyay in maalmahaas soo aadan xal laga gaaro dagaalkii halkaasi maalmin lasoo dhaafay labada maalshabeed ku dhex marayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga galmudug mahad xasan ayaa goor ruuqadka telefoonka igu warramay
sheegi sida waayaan dhowrkan beri waxaan ku mashquulsanayn ee dhacdadii ka dhacday furinti four aageedaas inaan xalilno xalkana marka hore abajijin baan ka bilownay way hagaagtay kadibna inaan ciidamadii kala qaadno oo qolana sida u socno qolana shay aan u rarno oo goobtii lagu dagaalay noqoto goob lagu wada hadli karo oo lagu wada dhegsiin karo labada beelood arrintaasna galabtay baan ku guulaysanay Ee, dhamaystirkeedana haddii dheeraal ka dhigo waxyaalyaba ka dhimana bribas waxaan dhamaystiraynaa Aha.
insha allah wixii ismidda loo gaarana wada hadal baan furaynaa insha allah waa gartay ee, maanta ee, tallaabada aa qaadeen ma hadal baa ee, aa bilowday mise heshiis baa jiray oo hordhacaa la gaaray oo beelaha ay ku heshiiyeen
Ee, waxaan tilaabadan qaadnay maanta waxay ahayd awal hore waxaan u qaadnay xabajoojin aha maantana tilaabadan qaadnay waxay ahayd inaan kala rarno ciidamadii oo goobtii lagu diriray aan ku kala rarno aha ciidankii xoogga dalka soomaaliyeedna uu goobta joogo aha labadii ciidan midna aan u soo rarnay ee, ilaa shan kilomitr lix kilomitr gadaal aha midna intoo kale aan asagaan gadaal ka rarnay waa marka gartay ciidamadiibaan kala rarnay wadahadal baanu furaynaa haddii dheeraalkan madaxsiniinta loo gaaro waa gartay marka ee, beelaha ma la kulanteen dadkan dagaalamaya milishaadkan ee, ku dagaalamaya furinta foora dadka ka soo jeedaan oo dhaqameedka ma la hadasheen oo Aa, ee, mas-uuliyiintayadii iyo labada dhinac ee, hogaamiye dhaqameedyadoodii qaybo ka mida waan wada kulanay arrintaasna waan isla qaadanay aha waa gartay waxyaabaha laga wada hadlay oo u muhiimsanaa hal iyo laba nala wadaag
Hadda waxaan kuu sheegayaa laga wada hadlay xabajoojinta inay hirgashay co- ciidankiina la kala qaado wixii ka dambeeyana wadahadal la galo oo goobtii wadahadalka anagu aan diyaarino aha waa gartay xaaladda suurtagal ma ka dhigi karta in la wada hadlo oo ma tahay meeshu meeshii deganaan karto markama laga qabaa ها ما شاء الله ماشي حق جوجيتين وكيف شيء ciidamadiina kala qaadnay ciidanka xoogga dalka soomaaliya jooga wadahadalna si si sunbu uga dhacaya insha allah waa gartay meesha ciidamo dawladda ku sugan mise dhab tahay in ciidamo ethoobiyaana qayb ay ka yihiin ciidamada ku dhex jira beelaha ku dagaalamay furunta foore ee galgaduud ku yaalla maya ciidamada dowladda soomaaliya mooyaane ciidan kale oo ku dhex jira ma jiraan aha
hadda wixii kale oo ciidan oo meesha soo gaana waa arki lahayna ma jiraan oo ciidankii keliya ku dhex jira annagana waa waanta iyo wadahadalka iyo daacadinta wadnay aha saasaan ugu guulaysana ciidankii kala hurno hawshaasna meel fiican bay maraysaa insha waa allah waa gartay dhammaan.
in ka badan eh, shan beri dagaalkii eh, ka dhacay halkaasi ayaad ka kormeegeen frinti foora oo galguduud ku yaalla Eh, beelaha dagaalamaya qaybo ka mid in waa hadal ay diidaan ayaan xog ku helnay ma dhaba
maya maya maya waxaa saal kama jiraan hadday wadahadal diidaan mar hore xabajoojinta may qaateen aha ciidankan inay ra- gadaal uraan oo qolo walba gadaal ciidankeeda u rurtaan ama ay yeesheen waa gartay ma ku wada qanceen beelaha marka in ciidanka la kala qaado eh, la furo waa hadal arrintan xal lagu helayo oo galmudug ay qayb ay ka tahay
si fiican si fiican bay ugu qanceen Een, hadda haddaysan ku qancinna nooma sahlanaato inaan ciidan kala rurno waa gartay Eh, m- suurtagal ma taha marka in meeshaan eh, waa hadal uu ka bilowdo eh, dagaalkan ka dhacana xal loo helaa uusan dan dambe dagaalkan uusan usoo laaban oo degaankan ay noqotay meel dagaal ka caagan oo nabada
insha allah waan rajeynayna haddii ilaa raalka dhigo wada hadalna siniinta usoo horeysa wuu furmayaa waa gartay hadalkaasi eh, waa hadalkaasi eh, u furmaya eh, beelaha eh, dagaalamay yaa garwadeen ka ah eh, wasiir
Een, insha allah siniinta si wada jira annaga iyo dowlad degaankuba inaan marka hore is aragno kadibna labada beelood wada helsinaan swaabgano
waa gartay Eh, dad baa ku doodaya inaysan eh, meesha lagu dagaalamay soomaaliya ahayn oo ay tahay gudaha i- dalka etoobiya Eh, arrintaasna aysan suurtagal ahayn in galmudug ay qayb ay ku leeto hadalkan qayb ay ka noqoto
maya hadda wax annaga xuduud ah oo aan ka hadalnay ma jirin Ee, xuduud waxay khusaysaa labada dowlad federaalada ah annaga kamaamulaan inaan dadka meesha ku diraraya aan heshiisiino aha walaalaha oo si naqaas loo wada daaqo aha waan meesha dhib ka dhicin wey waxaan ka shaqaynayno mhm.
xuduudna waxaan kala wada hadli doona insha allah wixii labada dowladood oo federaal ka dhacayso beelaha markaa la kulanteen odayaasha dhaqameedka ee dagaalamaya maleeshiyaedkooda ee furinta foore ee ku dagaalamay eh, ma laga dhahan karay inay waa hadal u baahan yihiin oo la wada hadlo oo si arrintan xal looga gaaro
ma laga dhahan karay maba ahanba mar hadday xabajoojinta ogolaadeen oy ogolaadeen in ciidamadii gadaal ay u qaadaan aha dhahashada uma baahno qofka gafoor buu ku yaallaa baa la yidhi ficilkaas ay muujiyeen baa keenayaba inay wax wax kasta diyaar u yihiin wanaaga waa garta waxaan xog ku helnay wasiir waxaan xog ku helnay in ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan ee eega lagu dagaalamay ee beelahan kala dhex galay in eh, maleeshiyadka dagaalamaya ay am ku amreen in la kala tago oo aysan ku sugnaan golaha lagu dagaalamay taasina ay keentay odayaasha ay ogolaadaan in ay wahadlaan xiisadan xal laga gaaro
maya maya halkan xiisadan wadahadal iyo wuxuu ku yimid labada maleeshiyaad iyo odayaashooda aan wada hadalnay qas kale iyo dhibaato kale kuma imaan labadooda waxay muujiyeen inay nabadda diyaar u yihiin xalna diyaar u yihiin
waa garta dhibaatan ka dhacday ee frinta foore oo dad soomaaliyeed baa ku baaba'ay ee rajaynta laga qabaa inay arrintan hakato oo san dagaal damba ka dhicin frinta foore iyo galgaduudka xuduudka oo la wadaa dowlad deegaanka
Een, horta khatarta rabbi baa haya bini aadin ma hayo laakiin insha allah waxaan rajeynaa dagaal dambe iska dheer
galmudug intaana warkeed ka bixin magaalada dhuusamre ee caasimada galmudug waxaa maanta kulan ku yeeshay ee madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo guddiga amniga galmudug kulankaasoo lagu hadlayay xaaladda ammaan ee deegaanka galmudug kulankaas marka soo dhamaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay ee afyeenka maamulka galmudug cismaan cisaan nartablada wuxuuna faahfaahin guud oo ka bixinayaa kulankii maanta dhuusamre ku dhex maray madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo saraakiisha amniga ee deegaanka galmudug بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan halkan ku qabanaynaa galabta saxaafadeed ka soo baxay shirki amniga ay maanta yeesheen golaha amniga galmudug uu gudoominayay madaxweyne axmed kaari qorqoor shirkaas oo laga hadlay khudbo dhowra ay u horreyso kow dhaqdhaqaaqa ciidamada galmudug iyo dowladda federaalka ay ka wadaan deegaanada galmudug sidii deegaanada ay joogaan qolyaha nabadiidka khawaariijta ah tilaab looga qaadi lahaa shacabka iyo deegaanada ay dhibaatada ku hayaan hadii ilaha idmo loo gaari lahaa arrintaas oo ah arrin ka socota meelo badan oo soomaaliya ka mid a khaasatan ciidamadeenu waxay gaadheen deegaano badan oo u dambeysay ood maanta maqlayseen inay gaadheen deegaanka camaaro iyo deegaano badan oo ku teedan hadday tahay gobolka mudug iyo hadday tahay galgaduud intaba xaqiiqdii arrintaas dood dheer iyo falanqeyn badan kadib waxaa la isla qaatay in la dardargeliyo sidii deegaanada al-shabaab ku haysto dib loogu soo celin lahaa gacanta dowlad goboleedka galmudug shacabka ay dhibaatada ku hayaana haddii ilaha idmo si dhaqsaa looga dulqaadi lahaa iyadoo la tixraacayo nidaamka dawliga iyo dowladnimada si loo horgeliyo siyaasadda dowladda galmudug iyo dowladda federaalka ah oo ah in dib loo soo celiyo deegaanada maqan si u dhaqsaha badan haddii ilaha idmo waxaa kaloo laga hadlay saddex dibdood oo lasoo dhaafay guddiga amniga galmudug waxay u qabsoomay oo ay ahayd gudaha deegaanadan galmudug iyo sida howl u socdeen dhismaha ciidamada iyo tababaradooda iyo dhammaan howlaha amniga oo ku saabsan oo ka socda dowlad goboleedka galmudug oo iyaduna meel fiican maraya sida ay warbixinta isu gudbiyeen guddiga arrinta qaabilsana waxaa kaloo laga hadlay arrimaha maanta caalamka aad u saameeyey oo ah cudurka coronavirus oo dhibaato badan ku haya caalamka soomaaliya aad maqlaysan inuu soo gaaray dhibaato badanna ka geystay dadna u dhinteen dad badanna hadda ay isbitaallada ugu jiraan waxaa anaga nooga aadan ka ka dowlad ahaan ama ka galmudug ahaan sidii loogu hortegi lahaa badqaybka shacabka iyo fayadhowrka deegaanka loo dadargeli lahaa waxaa si dhaba loo dul istaagay arrimaha qaadka ood ogtihiin dee inuu yahay maandooriye maanta aan aaminsannahay inuu gudbinayo cudurkan oo naga soo gaara dowladda deegaanka etoobiya sidii loo joojin lahaa hay-adaha amnigana waajibkooda u gudan lahaayeen marka laamaha amniga waxaa la farayaa hawshaas horey u dhacday laakiin duleelaha jira in si dhaba arrintaas looga howlgalo qaadkana la joojiyo dadkuna ayagu ay wacyigelin dhaba qaataan iswacyigeliyaan haddii qofkii amarkaas ugaasi waayeen ciidamada amnigu waxay u fasaxan yihiin inay waajibkooda gutaan intaas kadib waxaa shuru ka hadlay dagaal beeleedyo maalmihii u dambeeyey ka soo cusboonaaday deegaanka layaha fulonforti oo ah deegaankan waqooyiga galgaduud dhaca ama xuduudda aan la leenahay dowlad deegaanka etoobiya halkaasay ku dagaalamayaan dad soomaaliyeed deegaankay rabaan ha deganaadeen laakiin waa soomaali waa dad reer galmuduga markii runta laga hadlaayo ama xagga etoobiya ha joogeen deead raaxa u tageen ama gudaha hoose ha joogeen waxaan dowladdu diraysaa baaq baaqaasoo ku wajahan baaq nabadeed oo ah in xabadda la joojiyo cid walba oo arrintaas ku howlan ama gacanta ku hajirta ama ka shaqaynaysa dhibaatada dadka walaalahana waxaan rabnaa inay gacanta kala baxdo waxaa halkaas gaaray ciidamada ammaanka waxay kala dhex galeen maleeshiyaad kale ku dagaalamayay waxaa gacanta lagu hayaa dhammaan arrintaas waxaan rabnaa dee sidii lagu hadli lahaa gool loo fidi lahaa in laga lama aqbali karo in maanta dad soomaaliyeed isdilaan si macno dara ah khaasatan galmudug ood arkaysaan maanta inay qaaday wadadii nabadda wadadii dabuusin
xulshaawre sida ay dhegeysanaysaa reediyo wacdanaha waa la socotaan meel walbaa joogtaan kula wanaagsan hayaan idin leenaha saaxiibyada degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed haddaan markaan aadno maamulka koonfur galbeed degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed waxaa maalmaha ka socday dadaallo xal loogu raadinaya malasha bilad dhibaato xoog la geystay oo ka dhaca degmadaasi kaas u dhexey laba malasha bilad oo gudaha degmadaasi ku wada nool koonfur galbeed iyo dowladda federaalka mas-uuliyiin ka kala socday ayaa in ka badan laba toddobaad ku sugan degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaana ku guuleysteen inay isku keenaan beelihii halkaasi ku dagaalamay waxaana sidoo kale la sheegay in lasoo qaabtay dadkii ka dambeeyey dagaalka labada meeshabeed ku dhex maray degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya xasan cali nuur shuute gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax iyo wasiirka wasaarada cadaaladda maamulka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kale oo heer federaal iyo heer dowlad goboleeda ayaa maalmahan ku sugnaa degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaana isku waxayna ku guuleysteen isku keenidda beelaha dagaalamay si ay xabajoojin u qaataan loona soo afjar xiisadda ee malasha bilaadkaas u dhexayso oo in ka badan toban sano ka taagna degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose koonfur galbeed maamulkeeda shabeellaha hoose waxaa caawa shaqo joojin uu ku sameeyey gudoomiyaha degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ee ku-xigeenkiisii waxaa shaqajoojintan lagu sameeyey gudoomiyaha degmada walaweyn iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka qorsheynta ilaa amar dambe waxaana xilka gudoomiyaha degmadaasi sii hayan doonaa gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda degmada walaweyn ayaa lagu yeeday warsaafid ka soo baxay maamulka gobolka shabeellaha hoose gudoomiyahooda ibraahim aadan cali najax warsaxaafeed ka soo baxay maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa u qornay sida tan iyadoo aan ka amban qaadayna dalada guddiga isku dhafka ah heer federaal iyo heer dowlad goboleed si loo xaliyo colada beelaha walaalaha ay ku dagaalamaya degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose kadib markaan wadatasha la sameynay wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed iyo guddiga wasiirka madaxweynaha koonfur galbeed usoo xil saaray xalinta colaada degmada walaweyn kadib waxaan aan dhegeysanay odayaasha beelaha labada dhinac si nabad waarta looga gaaro colaada degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose waxa uu go-aansaday qodobada socda kow waxa aan shaqa joojin ku sameynay gudoomiyaha degmada walaweyn mudane maxamed siido cabdiraxmaan iyo gudoomiye ku-xigeenka qorsheynta degmada walaweyn nuur axmed oo loo yaqaan nuur baadiyow qodobka labaad ilaa amar dambe waa xilka gudoomiyaha degmada sii hayan doona gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda mudane maxamed cabdulaahi cumar oo loo yaqaano kosto iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka mid a ninka loo magacaabay kusimaha gudoomiyaha ee maxamed cabdulaahi cumar oo loo yaqaana koosto oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo maamulka degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa iga warramay xaaladda ugu dambeeya degmada iyo sidoo kale shaqajoyintan lagu sameeyey maamulka degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose xaaladda gobolka si guud markaan kaaga hadlo xiisado oo u dhexaysa dowladda shabaab waa iska jirtaa laakiin tan guud waa iska fiican tahay wax dhibka kama jiro laakiin degmada walaweyn waxay soo martay waqti aad u xun oo wax laga xishoodo ah cayb ah oo soomaalinimada ama islaamnimada aysan ku fiicneen laakiin maanta alxamdulilah waxaan dhihi karnaa waa lagu guulaystay
waa gartay waxaan xog ku helnay in la heshiisiiyey laiskuna keenay beelihii dagaalamayey oo walaweyn ku dagaalamayey bal xalka ee laga gaaray oo nala wadaag kartay gudoomiye
labada beelood labada dhinac waa laysu keenay waa la wada hadalsiiyey laba xabageedyaa lagu dhawaaqay xabageediisa way hirgashay haddii wax dhib lama jiro sidaa daraaddeed aadaan u fiican nahay aha insha allah waxaan rajaynaynaa inaan sii dhamaystirno biidnillahi caza wajalla waa gartay heshiis miyaa jira beelahan ay ku heshiiyeen oo laisku hokeenay ee degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose oo heshiis hadda dhammaaday oo qoraal ah ma jira laakiin waxaan inaan ka hor dhaco ma rabo waxaan jeclaa marka wax aan gabagabayno kadib inaan soo bandhigno laakiin hadda rajada aaday u fiican tahay labada dhinac waa la wada hadlay aaway xabadejinta waa la wada ogolaaday aha alxamdulilah wasiiradii iyo gudoomiyashuuta gudoomiyahan qaaliga aan dhihi karo gudoomiyihii soomaaliyeed aha iyo Waa gartay.
gudoomiyihii gobolka shabeellaha hoose gudoomiye madax oo ah nin aad iyo aad nabad ugu duwaa ayaa ka wada shaqeeyey aha hadda alxamdulilah rajadana aaday u fiican tahay tan degmada marka laga soo tago ee heshiisiintan beelahan iyo isu keenta odayaasha dhaqanka ee beelaha dagaalamay ee ma dhaba in weli ay soo fadhiyaan maleeshiyaadka dagaalamay oo degmada walaweyn weli ay martigelinaysa colaad laba maleeshiyadood u dhexaysa been waaye been waaye wax ishor shaqeey maanta ma jiro waxaa la wareegay amniga ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan guuto toddobaad iyo dalab Aha.
waxaa dhex jooga saraakiishoodii wax maleeshiya beelaad hadda ka jira degmada waaweyn ma jiraan mana jiri doonaa insha allah waa gartay waxaan xog ku helnay gudoomiye in beelaha dagaalamaya qeybo ka mid a ay diideen in la wada hadlo oo waxa badan ay tabanayeen islamarkaasna ee, dhowr jeer ay la fadhiisteen gudoomiyaha maxkamadda iyo mas-uuliyiin ka socda maamulka koonfur galbeed xoogaan ay ka biidiideen in arrintan ee, laga wada hadlo ee, ilaa ay imaanaya mas-uuliyiin sare oo dowladda federaalka iyo koonfur galbeed ka tirsan
waxaas kata- kuteen waaye wax been abuur ah cid wax diidi karta ma jirto meesha dowladaa ka jirto oo ciddii aan u aragna inay wax diidana waa taqaanaa waajibaadkeena qaran ayaan ka qabsanaynaa aha marka wax hadda ciddii dayna maba ujeediba aniga hadda labada cidood way wada ogol yihiin labada beelood waxayna ku heshiiyeen xabadooji suurtageleen suurtagashay aha wixii dhiman insha allah si hoosaan u dhamaystirnayna waa gartay ciidamada dagaalamay ee maleeshiyaadka ahaa oo degmada walaweyn dhibaatadan u geystay xagee ku sugan yihiin
ciidamada walaweyn oo waxaas dagaalama ma ahayn ciidan eh, ka soo kacay oo ka soo tegay xera oo ciidan aruursan ma ahayn ciidan beeleedyay ahaayeen oo Aha.
baryaha guryaha kala soo baxay haddana ku- guryihii waxay kula laabteen qofkoodii guryahoodii haddana ma ogolaaneen inay marlabaad la soo baxaan annagaa ka taagan waa gartay ciidankan dagaalamay maleeshiya bele lasoo aruurmiyay ahaayeen mise waxay ahaayeen ciidan ka tirsan militariga soomaaliya oo isbaareen Waayo, u yaaleen waayo, hareerooyinka waayo, iyo waayo.
goobaha laga baxa degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose maya maya been waayo ciidan military ma ahayn waxay ahaayeen ciidamo beeleedyo eh, labada beelood ka yimid aha wa- wa- xiisado in badan soo jijitaan keentay aha iyo maamul xumo meesha ka dhacday oo odayaasha dhaqanka awood u suurtageliso in ay waxay ku heshiiyaan oo ayaa la waayay laakiin hadda waxooda diyaara loo yahay ciidankii maamulkii mas-uuliyiinta ugu saraysa waxay usoo wada jeestay in weyn meel saas waa gartay ciidanka dagaalamayay ee walaweyn ku dagaalamayay ee maleeshiya beleedka waxaa qayb ka ahaa ciidamo laga keenay qaybo ka mida degana hirshabelle oo walaweyn gaaray ee marka ciidamadaasi ma gudaha degmaday ku sugan yihiin ma duleedka magaalada joogaan xagee ku sugan yihiin ciidamadaasi maxaa naga laga wadaagi kartaa xog oo hadda waxaan kuu sheegaa cid walba inay joogto ma jirta nin walba meesha ka timid in laabatay dagaalna xiise male dagaalna waxaa waxaa dhaafta weyne ayuu leeyahay gabdheel male
waa gartay wixii dhaca way dhaceen Aha.
laakiin hadda cid danbo hadda rajo una in dagaalkan ay gashay lama muuqato waa gartay waxaan xog ku helnay gudoomiye ee mise noo caddayn karta inay jirto oo ciidamadii dagaalamay ee maleeshiyaadka ahaa in qaybo ka mida la xiray oo maxkamadda ciidamada qalabka sida ay u gacan galeen oo maleeshiyaad ee ka soo jeedeen oo dagulweyn ku sugnaan ay ka biidiideen
way jiraan oo maleeshiyaad la qabtay hadda xiran la raba in la maxkamadeeyo kuwana insha allahu hadda waqti dhow ayaa la xiri doonaa Aha.
dadka dembigeysatay ee lagu ogyahay ama lagu tuhmaayana hadda ma sii dhaafi doona insha allah waa gartay maleeshiyaadka xiran ee la doonayo in la maxkamadeeyo oo maxkamadda ciidamada qalabka sida gacanta ay ku hayso ee imise wey gudoomiye hadda sida aan hubno waa ilaa afar qofood waa gartay dhinacyo dagaalamo dhinac ka mid miyay kasoo jeedaan mise waa dhinac- waa dhammaan dhinacyada
waa labada dhinacba labada dhinac kasoo waxjeedaan waa gartay ma dhaba in dhinac ka mida dhinac dagaalamay maleeshiyaadkii laga soo xiray k- ay ka diideen in la maxkamadeeyo maxkamaddana ay gacanta u galaan
wax la diidi kara ma jiraan intan sharciga wuu ka adag yahay Aha.
marka cidda hadda lahayo waa lahayaa cidda maqana waa la raadana insha allah waa gartay e, ma tirakoobihiin dadka ee dembigan lagu eedeynaya ee walaweyn ay wajahayso e, maleeshiyaadka dagaalamo ah mise waxaa jira e, waxaa la badgubaya dhammaan dadka dagaalamay oo maleeshiyaadka ah maya maya maya lama rabo waxa la- wax la baadagoobayo waa hogaamiyaalka ma ahane Aha.
ciidanka dagaalamay ujeedda ka dambaysa sooma aad iyo aad marka waxaan raadinayna waa ujeedada ka dambaysa Mhm.
insha allah waana heli doonaa waana ku guulaysanayna dabcan waxaa la ujeedaa odayaasha dhaqanka ee beelahan kasoo jeedan dagaalamay ayaa la ujeedaa in la raadinayo la maxkamadinayo maya maya odayaasha dhaqanka ma ahan odayaasha dhaqanka lama rabaa wax ma hadlayaan odayaal abaaba afkaaba ku sheegaya odayaasha dhaqanka marka meesha waxaa ku jira siyaasiyiin wax dhiig ku raadinaya xil dhiigga bani aadamka marka waxaasna xil ma ahan waa xaaraan waa wax oo alla ka cabsiyo ka tegay Aha.
marka cid kasta xil ku raadinaysa in dhiig mas-uul la galane ma loo dulqaadan doona insha allah sharciga loo keeni doona waa gartay mas-uuliyiinta aan leedahay waa la baadgoobaya oo siyaasiyiin oo walweyn dagaalkan ka dhacay ee qeyb ka ahaa ee maxaa waaye maxays yihiin
oo ma raba inaa magacyo shaksiyaad aan sheega sababtoo eh taasi waxay dhaqanaysaa ah, fashilaad ka- oo ku imaanaysa ciidanka amniga sababtoo eh shaqada ciidan baa iska waa lagu daba joogaa Aha.
haddii anigu hebel iyo hebel aan caawa dhaho nin walba meeshiisu kasii caraa markaas inaa sii fashila ma rabo insha allah waxaa usii daynaynaa ciidamada baadigoobaya waa gartay maadaama la baadgoobayo dembi loo haysto dhibaato deegaan ay wajahdo qayb ay ka ahaayeen maxkamaddana ay baadgoobayso ee, waxyaabaha hadda lagu baadgoobayo ma wax cadba oo maxkamaddu u haysaba ma eh, wax kutana kutanaanba ah oo dad laga soo sheegayba maxay yihiin maya maya maya ninka waxaa lagu xiraa ama lagu cadaaba afkiisa wuxuu ka sheegay Aha.
inuu cadeystay marka eh, cid kasta ee wax caddaan ee laga haaya ee muuqato cid ka hali doonta ma jirto
mas-uuliyiin gobolka ka mid ah iyo degmada walaweyn sida guddoomiyaha iyo guddoomiyaha dhanka qorsheynta degmada walaweyn ayaa lagu eedeeyay dagaalkan walaweyn ka dhacay marar badan ee, dadka la baadgoobaya maxkamadda ay ba- baadgoobaysa qayb ma ka yihiin marka anaa way had shaksi hebel iyo hebel ku dhaho ceeb waaye weli waxaa baadagooy iyo magacyada aniga aan kusoo laabto Aha.
laakiin cid kastoo dembiile ah waa la daba joogaa waa gartay xilka laga qaaday guddoomiyaha degmada walaweyn iyo eh, ku-xigeenkii ee, waaxda qorsheynta ee degmada sababta xilka laga qaaday ma la xiriirta arrintan mise waxaa jira sababo kale oo maamulka gobolka Waayo, shabeellaha haysto gudoomiyaha xilka lagama qaadin oo gudoomiyaha waxaa waaye si kumeel gaara shaqada looga joojiyey anigaa laygu wareejiyey aniga hadda sii shaqaynaayo insha allahu taasna waxaa usii dhaafaynaa maamulkiisana wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxweynaha koonfur galbeed waa gartay sababta eh, shacabtinta lagu sameeyey ma tahay baaritaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku bilowday mas-uuliyiintan oo lagu eedanaya dagaalkii dhibaatada dhacda walaweyn ay wajahda qayb ay ka ahaayeen
maya arrinta hadda oo shaqada looga joojiyo ayaa waxay tahay mas-uulka ugu sarreeya degmada jooga adiga ayaa tahayd se waxaa loo dhaceen haddii dhaceen maxaa ka qabta arrinta meesha unbay joogtaan wax intaas dhaafsa ma jiraan waa gartay eh, waxaan xog ku helnay inay fakadeen oo hadda la baadgoobayo oo degmada walaweyn iyo gobolka shabeellaha hoose ay ka baxeen eh, taasna ay keentay in shacabtinta lagu sameeyo koonfur galmeed iyo dowladdan ay wada baadgoobaan lana maxkamadeeyo madhaba
waxaas been waaye ma jiraan cid fakatana ma jirto cid kasta meeshii ay joogtay joogtaa marka hadda inaan aaway qof ka been sheegay waa laga fiican yahay wax fakan karana ma jiraan laakiin wax fakanana ma jiraan been waa waxaas madaxa guddoomiye waa joogaa gudoomiyaha waa joogaa wax Aha.
kamida ma jiro degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose dhibaatay wajahaysa in ka badan dhowr sano dagaalbeedyo aan xal loo helin oo koonfur galbeed iyo dowladda ay ku guuldareysteen ayaa wajahaysa xal ma jira arrintan lagu keeni karo walaweynna looga dhigi karo meel ka caagan dagaalbeed mar dambe ka dhaca walaweyn iyo shabeellaha hoose guud ahaanba haa xal waa jira xalku waa in loo hogaansamo sharciga sharciga maxkamaddu haddii ay wax kunto ay ka tagto koonfur galbeed ayaa mas-uul ka ah odayaasha dhaqanka hadday dagaalamayaan koonfur galbeed mas-uuliyiinta usoo magacaabeen walaweynna dagaalka qayb ay ka yihiin cid kale oo wax ka qaban karta aysan jirin sidee xal lagu gaari karaa
waxaan u dhaafeynaa wadanka dawladu leeyahay garsoorku leeyahay marka garsoorka ayaa cid kasta ee dembi ku soo baxo garsoorka ka shaqaynaayo laakiin ma rabna in maalin walba afooda iyo maleeshiya beeleed iyo balaayo ay sii taagnaato soddon sanaa kusoo daala soomaaliya way ku daashay koonfurta soomaaliya waa looga daalay hadda kadib waxaan jecelnahay shaksigii waxaa leeyahay waa shaksi qabiil ma ahan in shaksiga la beegsado sharciga lala tiigsado waa gartay intee raja laga qaba markaa in dagaal kale uusan walaweyn ka dhicin oo koonfur galbeed iyo dowladda federaalka ay guul ka gaaraan ee, dib u heshiisiintan hadda loo bilaabay beelaha ku dagaalamay walaweyn oo Laba- gobolkan laba- ay meel nabada noqoto
wax dambe ka dhacay anaa ku xaqiijinaya caawa ma jiraan amniga boqolkii boqol ciidankaa la wareeg gacantaa lagu haayaa wax dambe oo hadda fakan doona ma jiro cid dambe hub qaadanaysa uma ogolaanayno ciddii dacwad qabtay waxay leedahay maxkamad madani ah ciddii dacwad ciidan qabtana maxkamad ciidan ciddii wax ka maqan yihiin waxay u dacwoonaysaa sharciga laakiin cid dambe oo qori qaadan doonta ma jirto waa gartay ciidamada militariga soomaaliya ee qeybta toddobaad ee ku sugan walweyne gobolka shabeellaha hoose marka laga tago inaan sugan amniga koonfur galbeed ciidamo mu diyaariday in nabadan deegaanka qayb ay ka noqdaan nabada deegaankan ay sii hagaato ciidan koonfur gabaasada maba loo baahno mar haddii ay jiraan ciidan sawiraalka
kula wanaagsanayaan idilana saaxiibyada xulasha wareysida ayaa dhegaysanaysaan radio caadanha wala socotaan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabelle waxaa maanta kulan ku yeeshay mas-uuliyiin uu qeyb ku ahaa guddoomiyaha xilka weli aan la wareegin cali jeete cismaan waxaana la kulmay dhammaan mas-uuliyiinta ee degmada iyo guud ahaan geedanada iyo guud ahaan deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kulankaas waxaa looga hadlaya sida arrintan xal looga gaari lahaa ee coronavirus iyo khilaafka dhanka maamulada halkaasi ka taagan gobolka hiiraan waxaa lasoo warinayaa inay udhexaysa xiisad dhanka maamulka ah oo dowladda federaalka iyo hirshabelle udhexaysa oo ku aadan gacankahinta gobolkaasi sheekh cusmaan barre maxamed ayaan su-aalahaasi caawa weydiiyey bal sida arrintan xal looga gaari karo بسم الله الرحمن الرحيم وسميت خامس واسك عادي و- wax jiro waaye annagaba waa nalaga qaaday waana kusoo noqonay marka hadda ma dhigi karno loolan dowladda federaalka iyo hirshabelle udhexeyna ma dhigi karno maxaa yeelay state waa meeshaan statekuna baarlamaan uu leeyahay gole wasiir uu leeyahay madaxweyne uu leeyahay madaxweyne ku-xigeen uu leeyahay maamul uu leeyahay waa waa hoos tagnaa federaalka laakiin eh, macnaheeda ma aha in ay marka ay ay ay ay ay- in waxaas ay dadaqul ay kuleeyihiin macnaheeda ma aha waa arrin kaloo hiiraan u gaara waayo oo reer hiiraan meelo kasta ma ma maqlin laakiin waa arrin anaga noo gaara waayo marka laakiin waa ma aha eh, faragelin iyo iyo arrin loo intaasoo dhan ma wada ah aadaa umahadsantahay waa gartay markaan usoo laabano dowladda federaalka iyo hirshabelle mas-uuliyiinta xilka laga qaado ee gobolka hiiraan maamulka u ahaa marka laga qaado waxa ay sheegaan ama ay warbaahinta la wadaagaan in dowladda federaalka soomaaliya gobolkan ayadoo ay si gaara gacanta ugu hayso Eh, maxaa u sababa maya de adiga waa qofka hadda qofka de xilka laga qaaday meel iska xabsanaa ma ogtahay nin nin nin daad qadi xun saasay dadka ay ay- ay sheegaan maamaha noocaasaa jirtay marka arrinkaas arrin sax ma aha waa uu qof eh, inuu wax diido rabaa marka diidadii wuxuu ku salaynaa diidadii wuxuu ku salaynaa yani eh, dowladda laga soo gaarsiy iyo xasuun faragelisi iyo waxaa sax ma aha dowladda federaalka meeshaan kasoo farageli karto meeshaan hirshabelle la yihahdaa state waayo dowlad dowladeedaan kamid nahay waa hoos tagnaa meeshaa madaxweyne maxamed cabdiwaara oday ka ah saa madaxweyne ka ah isagaa xilka qaadis iyo xil magacaabid asaa iskale ilaa eh, waktigiisa laga gaaraayo oo xilligii kale guurka uga dhammaanayo oo madaxweyne kale laga soo dooranayo marka taasaan anaga ognahay marka hadee markay ay joogaan xilka hayaan may dhahaan eh, federaalkaana maamula iyo federaalka saas may dhahaan markii xilka qofka laga qaado uu- wuxuu wacaranayaa dhinacaas uu wacaranayaa marka Waa taas gartay.
sax ma aha waa arrin qalad waaye marka insha allah waa arrintaas waa arrin dad saxaadiisteen waa qaar eh, dad qaar Waa gartay.
saxaadiisteen waaye Aha.
marka ma aha waa arrin arrin jirta ma aha Ugu dambeyntii- lama soo farigeliso oo farigeliya dadka lama dhigi karo marka hawshan oo noocaas waaye marka waxa waxay ka qaadis waa caadi madaxweyne waara iskale isagaa hadda u madax banaan meeshaas isaana madaxweyne ka ah sideed madax banaanaan nahay dowladda waa hoos tagnaa laakiin macnaheeda dowladda lama xukumo federaalka lama xukumo lama xukumo federaalka lama xukumo ugu dambeyntii dadaalihii socday ee hadda xal lagu raadin xiisada gobolka eh, wajahayo ee dhanka maamulka ah oo ognahay in xilka qaystii lagu sameeyey cali maxaa caraale u diiday Eh, cali jeeta cismaan lasoo magacaabay xaqiiga ku dambeeya dadaalkaas yaasaa xaqiiga camaraya Eh, runtii hadda guddoomiyaha cusubaa hadda shaqada wado oo meesha waraaqaa shaqaynayso sekreetadaasa shaqaynayso isagaa hadda waa u idman haddii banaankana looga imaanaya asaa la qaadila hawsha gudaha ka socoto asaa looga amar qaadanaa anigana hadda kuley meeshii eh, degaankii eh, eh, garsaar gobolka meeshii uu deganaay madaxtooyadii ayuu joogaa marka doodayaan iyo ugaashi iyo waxbaa ku dhexgeliyo hawsha waa socotaa eh, ilaa haddana laga boqonsanin haddana arrinta labada dir waxaa loo qaboojiyey waa dadka hadda hadda hataa meesha ka bax la yidhaahdo hadda meel la aada mala wadanka kala xirxiran oo duruufo badana iska jiro diyaarada ma socdaan marka hadii la yidhahdo waxaan u aragnay marka in arrimahaas xoogo yar ay dadka eh, hoos loo qaboojiyey guuryahan hadde wuxuu waxa uu dhex degan yahay xeeradan magalaayo guryo badana kuyaal meesha uu dhex degan yahay xaruntii gobolkana waa lagu shaqaynayn waa noo furan tahay marka wax culays jira malaha arrimaha kaloo farsamadaana ay kole odayaal iyo gaaskiyaa ku dhex jiro waxaana rajeynaynaa insha allah inay soo dhamay doonaan haddana arrinta waxaa loo qaboojiyey waxaa waa xoogo culayska ka jira gobolka iyo soomaaliya oo dhan meel kastaba diyaarad ma jirto waxa ma jirto yani culayskaasaa xoogo aa loo daadiyey marka insha alla waana iska dhamaanaysaa wax weyn maaha waa iska qabsanaa arrimahan oo kale waa dhacaan laakiin haddana hadday dhacna arrimaha haddana waa laga heshiiyaa oo haddana dhibaato kale ma imaanayso insha allah haddii la yidhaahdo marka waa hawsha haddii waa degan tahay alxamdulillah waa degan tahay wax dhibaataa ma jiraan waa iska dhamaanaysa waqtigeeda dhamaane waktigeedaan insha allah haddii la yidhahdo aan kala bixi doonaa marka waa caado ama dhaqan u gaara gobolkiidaan waa iska qabsidaan waana ciidanka kalena ee waa xilka ee guddoomiyaha gobolka inta badan u badan oo markii qof laga qaado oo qof kale uu yidhahdo ma diilayo wax nooca waana dhaqan xumo dhaqan hadda aan aragnay waayo oo mar dhow aan aragnay waayo oo hadda waqtiyadan damba soo shac baxay waa waqtiyadii hore ma jiri jirin waqtiyadan damba ayuu dhaqankaa soo shac baxay marka insha allah haddii ilaa yidhahdo waxan waa iska dhamaanayaan waa waa iska dhamaanayaan hadda odayaalaa ku dhex jira aad iyo aad aa umaadsan tahay waa insha allah haddii ilaa yidhahdo laakiin ma aha sanadiin ma jirto ma aha qadaraan waxba laguma haysto waa arrin diiraan u gaara annaga noo gaara waa aadaa umaadsan qayb guduma barnaamijka ayaan soo gaarna saxiibyaa meel walba joogtaan kulan wanaagsan ayaan leenahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland war-saxaafiyeed ka soo baxay wasaaradda ganacsiga ayaa waxaa ganacsatada jubbaland ay ugu digeen inaysan kordhin qeymaha badeecada ay imanayaan iyagoo ka faa'iidaysanaya xaaladda uu keenay caabuqa coronavirus maamulka jubbaland waxay sheegtay inaysan aqbali doonin in ganacsatada ay ka faa'iidaan faa'iido xoolan ay ka raadiyaan xanuunka coronavirus oo xilligaani soomaaliya waddamo ay ku tahay farabaan ku hayay jubbaland waxay sheegtay in tillaabo sharci ah ay ka qaadi doonto ganacsatada qaylinaya ganacsada qaaliyey maciishada si ay uga faa'idaystaan warwarka cudurka coronavirus oogey qaybo gudoomiya barnaamijka ayaan soo gaarnay waxaa markaan kusoo dhawaataan saaxiibada xubinta kalama
warnamiyow reer kalamaanow geedka heesay oo dhagansada aanoloshin wahyagelinlaka jarta heestay iska jir iska jir soomaaliyey hooy iska jir karoona hunbaa jiro adduunka kaadeedaye iska jir iska jir soomaaliyey iska jir warmadayow sidaasi maaha jirrada noo timi darteed guryaha ku jiraa la yidhi juuc gaajana waa jiraa haddaan jeenankiiba lahayn sidee loo joogayaa wallay cabdikuus hami fanadow leeyahay war waxaa la yidhi ummaddii la go'doonsho go'doon waaye ahaata oo go'doonkay ku jireen loogu biirsho go'doon gaajo wou dhimataaye garmiyaa arrintaasi warnamiyalan walkiingatarana mankaasaan ilamakiingatare waleri shambilood kiradii oo lisku fadoohaaya korantadii beesadii oo lisku fadoohaaya owlaadii masaasadii oo faaruga mana dhaki jira af soomaali miya madeeyo warkaan ad kiinka darta waaba kiinka dartee maxaad ku kiin dartahe war juucdaraan baa jire jirana way faafaysaa ilaahay ha joojiye iska jir iska jir soomaaliye iska jir aryaadhaha heesta axmed siciid iska jir dowladdaanyiyey iska jir ay aheed beriga ma waxaad ka dhigteen iska jir juuc daraanaa jire iska jir war cabdullow saas ma ahayn heestuye jid furan baan soo arkaye iska jar dowladdeennay bay ahayd waa saas goormaaji dadkina dhagxiin laga qaado haddaanaaba guryihii la hor dhigahaa la yidhi waraa war ma haysaane shalay salaadii jimcaha iyo ciidankii ka hortagga karoonaha waa la yaabay wixii dhex maray war ciidanka ka hortagga karoonaha goormaa la qoray aryaadaha ciidanka ka hortagga karoonaha salaad ka hortag miyaa loo sameeyey warbaxkasi miyaa haddana karoon loo bedelay warbaxkasi waxaa laga rabaa soo ma tukadaan war ma tukan kadhid miyay dhaheen war mushaar fiican baa loo ballan qaaday warnimiyow imaamadiida masaajidka markii hore may ba eri jireen kasaasana taqaarabu taqaarabu taqaarabu taqaarabu waa eri jireen shalay iidan la yidhi taaka galay tafaaraqu tafaaraqu tafaaraqu walan biireed
aryaadha axaad u daalayseen haddaan ka hor miyaanan idin dhihin how taqaaraabu hadday timaad tafaaraaquna waa teege taqaaraabu hadday timaad tafaaraaquna waa teege maahino war ciidamada la dagaalanka coronavirus waa dhakhaatiirtae ciidamada hubaysan maxaa masaajidda keenay war warkaan naga dhex gelinine shala markii khudbaddii jimcuhu dhammaato salaaddii la geli rabo oo imaamyadii istaw yidhaahdeen ayaa ciidamo masaajiddii ugu galeen oo yidhahdeen joojiya salaadda kadibna dadkii intay isdhagatireen ee allahu akbar yidhaahdeen oo salaaddii bay xirteen marka waxaan la yaabanahay waxaa la arki jira dawlad amar soo saarta kadibna ciddii u hoggaansami weyse tillaabo ka qaada waa maxay fulintaan amarkii ka soo horraysaa asxaabay ha laga bootiyenoo dawladda foorteen bay gashee war foorteenbadun foorteenba kale ka horeyti iyadoo bilaanti jaadka haga hadlayan jaadka loo roojiilan arna walaagi ilmoojo biljon haayan jaadka kagadan lugubawley ku war helni ficilada noocaana markaan arkay waxaan u maleeyey dad doonaya dawladda iyo dadweynaha inay isku dhuftaan inay wadaan warnimayow salaaddii jimcaha imaam masjid oo dhahaya isu dhowaada isu dhowaada iyo shintaan idiin soo dhexgelin ayaa askaru masaajidka u soo gashay markaasee waxay dhaheen war kala fogaada intaad shidaanka carraysaan iyo aanu karoona idiin soo dhexgelin waryaadhaha karoonuhu ma shaydaan baa maxaa masaajidada ku diray war shayddaankaan ku xusuustaye nin baa hi hayso iskana jaahila baa cunto uu saluugaya la siiyaa la yidhaahdo koor marka ninkii cuntada u keenay wuxuu yidhaha saluugina bisinka u qabo shayddaankana iska naar wuxuu yidhi intaas shayddaan kula kala dhiman maayo bisinna u qaban maayo war shalay magaalada salaadii jimca si caadi ah qayb looga tukaday qaybna waa ta ciidamadu masaajida xir ay dhahayeen dadka marka laba muqdisho runa soo maaha war adeer muqdisho buurka keli maahan warnimayow geedak soomaali la yidhaah culimo ma leh bar culimmada ka mid ah waxay qabaan maadaama cudur faafayo oo u jiro in masaajidda la xiro bar kalena waxay qabaan masaajid ha la xiro ciddii tale inay diinta bannaanka ka tahay war shalay waxaa la aasayey ra'iisul wasaarihii hore nuur cadde ehelkiisuna waxay codsadeen in jinaasatun qaa'ib loo dukado mar alla markii la dukan lahaana ciidamaha masaajidda xira bilaabay maxaa isku soo beegay labadaas arrimood tolowma arrintaas siyaasi ah war ra'iisul wasaaraha korona dili korona waa laga hortegay warwariye dhaalay la yidhaah wuxuu yidhi olole kasta oo lagula tacaalayo dhibaatada karoone waxa aan looga maarmin aqoon iyo aqool ololaha karoonena waxaa u muhiima dadka caafimaadka bartay kuwa ku shaqeeya iyo kuwii ku shaqayn jiray waxaana soo raaca dadka bulshada dhexdeeda saamaynta ku leh dadka markaan aan baahida badan loo qabin waxaa ka mid ah qolooyinka qurbaha ka tegey ee xariifka ku ah magacbixinta ololayaasha waa qolooyinka jeebka ku wata ereyga qaran ee hadba dhibaatadii soo korata ku dhejiya gurmad qaran oohin qaran aamus qaran orod qaran fadhi qaran jiif qaran argagax qaran iyo anfariir qaran marka qoladaas looma baahna karoonuhuna karoono qaran maahana waa cudur caalami ah horta qaaraan qaran muku daray qodobadaas waa tii farmaajo ku soo baxay war waxaan la yaabay nabadii nolol ka hore qaran ma jiri miya war war ma haysiine dhibaatada karoone waa soo korortay kow iyo labaatan qof oo ilaa hadda ku dhacaa la yidhi shalay keliya waxaa laga helay sagaal qof intaan la ogeyn nasoo kooma badna war dadka ugu dhacay wasiir hirshabeellea ka mid ahaa la yidhi war waxaan la yaabay cisbitaalkii ordoqaan horta waa la karantiilaa la yidhi marka waxaan la yaabay haddiiba cisbitaalladii la karantiilay xaggee dadka la geyn doonaa war waxaan la yaabay isbitaal martiine ha la geeyaa layidhi cid kastoo karoono laga helo wax bukaan caawiyoo lagu diyaariyana ma jiraan haba yaraatee warwar ma haysaane korona fayrus inuu ka soo daray waxaan ku ogaaday madaxdii xataa waa ka gabayday makhayraa gabay cusub soo saaray baraaway baraawe ma nabadba gabay ka dambeeya khayra kama maqal anigu laakiin farmaajo waxaan u malaynayaa inuu la aamusan yahay gabay cusub uu soo wado war taliyaha hay-adda socdaalka koofi oo gabyo wuxuu yidhi qaadirow allahayow adduunyadii qarribantoo cudur baa qallibayoo qaab kale u yeelee adigaa qabkaagiyo quwaddaadu weyntae qaatilkan karoonaha naga qaba allahayow qaadirow allahayow adduunyadii isqaadkiiyo qabkii waad ka jebisoo quwaddaada aragnaye qowlkaaga adigaan qaasir lagu ahaanoo qiil kale ma haynee naga qaba karoona aryaadhaha waa duceeyey koofima koofi nayntinow ka alla baryaa war cabdullow koofi annaan karoona ka hor u dhintay aryaadhaha aniguna waxaan dhihi lahay hoow darbuuxaa xoola wow duudan dadkaana meeshii duuma taal darbuuxaa xoola wow duudan dadkaana meehii duuma taal haye warwar ma haysaane shabaabkii shabays dheheen hayehe fii ma ka dhex tiri horta waa markay cadaalad iila dhowaayeen aniga war markay isdilaayeen life ma soo galeen warwarkaa naga dhexgeline shabaab waxay isku heleen jilib dagaal ba'an oo farax laysii gubtana waa galeen waxayse ugu dannayd labadii qaybood oo difaac iskugu jirta markii qayb ka mid a xalay la duqeeyey malagdhex faa'idayste oo kaalay diyaaradaha maraykanku maxay ugu kala exdeenoo labadaba u duqayn waayeen abbo uu kamaa dambaale kuwii loo jiqay duqeeyeen yaa maqaar ka mid ahaa duqaynta hogaamihaayay war meesha saraakiisha al-shabaab looga dilay waa bu'aale war war ma haysiine camaaro meel la yidhaaho gobolka mudug ka tirsan shabaab waa lagala wareegay ciidan oo hogaaminaya jenaraal qoojo ayaa qabsadaana la yidhi xardheerana waa kusii soconaa ayuu yidhi abbo ma la tuugtuugi mase waa la bursadii war caleemasaarka qoorqoor war caleemasaarka madaxweyne qoorqoor xardheer uu ka dhacayaa baa layidhi aryaadhaha shabaab haddii xarardheere laga qabsado gardarroy godkaagii ma laguugu soo galay ma tahay horta war gobolka sanay laba beeloodaa ku dirirtaa layidhi hase yeeshee dhaqanxumadii waayahan socotay masaajid ilaahay in la gubay gaartaa layidhi aryaa masaajidyada labada beelood maa midu laheed war masaajidka ilaahay baa leh in mid ka midii ku tukan jirtay baan u malaynayaa war hadda ka hor tuulo lama jufo wada degan tahay ayuu nin waalan oo jufooyinka mid ka mida ka tirsanaa wuxuu maqla qoladii kaloo addimaysa markaasuu wuxuu yidhi reer hebel dho'doodii waa riteen annaga dhaawo keenni warwar ma haysaane maanta wasaaradda warfaafinta warqad baa ka soo baxday waxayna dhaheen waxaan doonaynaa shaqaalo cusub oo gabdho ah gabadhii shaqada soo codsanaysana waxaa laga rabaa astaamahan ay dhaheen waa inay gabadhaasi shahaado jaamacadeed haysataa waa inaysan da'deedu ka weynayn shan iyo labaatan waa inay dherer ahaan muuqaal ahaan buurnaansho ahaan iyo quruxba leedahay waa inay leedahay hubqaad wanaagsan ugu dambayn waa inay cod aad u macaan leedahay horta waraaqada ayaa soo qora waa yaabe war cabdiraxmaan caynta wuxuu yidhi laba iyo toban sanaan wariye iyo taftire ka ahaa warbaahinta caalamka ugu waaweyn weligayna ma arkin akhlaaq darra iyo anshaxumo midaan ka weyn war waraaqdaasi waxay u ekeen warar waayahan lagu qorayo websiteka b b c somaali children atariishada caanka ah oo muddo kadib fariisanaysa miya war waxaa kaloo iga darnaa markay soo qoreen subaxii maxaa go'o joodari loogu qaadaa arwar mahaysiina xasan sheekh maxamuud wuxuu yidhi dagaalada beelahee gobollada ka socda dowladdaa ka dambaysa war ciidamada gobolladan la geeyaha la soo celiyuu yidhi war kornel shuuta wuxuu yidhi qofkii hadda kadib qof dila beel u tixgelin mayno qof buu noqonayaa waana dabagelaynaa waana soo helaynaa uskaali idinka haddii la xaroodo magaalada yaa mara warshuuta gormo shabaab xukuma hadduu beela xukumo war shaacadacay wuxuu yidhi soomaalidu waxay guryahooda ku joogi karaan in akoonkooda lacag loogu subo war ama soomaaliya akoon la geel bay leedahay waryaa ka sika garaba
war nagu kala wada allah idin naxariiste
way mahadsan yihiin saxaabada xubinta kalaman barnaamijka intaasi caawa ku dhigay waxaan kaga tegay heestii bilowga barnaamijka aan idin ballan qaaday barnaamijka waxaa soo sarankan caawa ka timanay waa xasana saaxiibka cumar axmed buraham saxafaha barnaamijka caawa farsameynaya intaa barnaamijka aan madlaacan dib u kulmi doon waxaan kaga tegay heestii bilowga barnaamijka aan idin ballan qaaday nabadgelyo taariikh durugsanaydi oo ilaa dhowrka maanta taariikh durugsanaydi oo ilaa dhowrka maanta Soomaaliya dadnimad aadu madil iyo waxyeel ah dadnimad iyo waxyeel ah. Soomaaliya dadnimad aadu madil iyo waxyeel ah madil iyo waxyeel ah. Maxaa deeqsi nabad iyo dugsi iyo walaalnimo maxaa deeqsi nabad iyo dugsi iyo walaalnimo ku diidaan heshiiska oo isku diray dhexdiina isku diray dhexdiina isku diray dhexdiina isku diray dhexdiina maxaa deeqsi nabad iyo dugsi iyo walaalnimo maxaa deeqsi nabad iyo dugsi iyo walaalnimo u diidaan heshiiska oo isku diray dhexdiina isku diray dhexdiina isku diray dhexdiina isku diray dhexdiina dad islaam ahaan nahay anistayno waa talo dad islaam ahaan nahay anistayno waa talo soomaalay isdaahoy soomaaliyey isdaa soomaalay isdaahoy soomaaliyey isdaa aan ducaysan eedaha allow diriirsakeeyo aan dooni mayne آمين ده حدد وينه آمين آمين ده حدد وينه آمين آمين ده حدد وينه aan ducaysan eedhaha allow diriirsateeyo aan dooni mayne naga damiicalaada amiin dhaxadad weyno amiin dhaxadad weyno amiin dhaxadad weyno
dayaxaala sahansaday dalag beerashiyo tacab cilmi lagu dadaaliyo midnima loo dareeray dunidaad arkaysaan durba horumar gaadhay dayaxaala hansaday dalag beerashiyo tacab cilmi lagu dadaaliyo midnima loo dareeray dunidaad arkaysaan durba horumar gaadhay idinkuna darxumayo idinkuna darxumayo qabiil baad ku duushaani qabiil baad ku duushaani idinkuna darxumayo idinkuna darxumayo qabiil baad ku duushaani qabiil baad ku duushaani
dakaniya waxyeelada miyaydna ka daalayn dakaniya waxyeelada miyaydna ka daalayn da'yartii kacaysaba haddaad dooxanaysaan da'yartii kacaysaba haddaad dooxanaysaan waa dib u dhaceen aan isdayno waa kalo waa dabar go'een aan isdayno waa kalo dakaniyo waxyeelada miyaydna ka daalayn dakaniyo waxyeelada miyaydna ka daalayn dayartii timaadaba haddaa dooxanaysaan dayartii kacaysaba haddaa dooxanaysaan waa dabar go'eene aan isdayno waa talo waa dib u dhaceene aan isdayno waa talo
dad islaama aan ahay aan isdayno waa talo dad islaama aan ahay aan isdayno waa talo Soomaali isdaaho Soomaali isdaa Soomaali isdaaho Soomaali isdaa aan ducaysaneedhaha allow diriir sokeeyo anaan dooni mayne naga dami colaada amiin dahadadweyno amiin dahadadweyno amiin dahadadweyno aan ducaysaneedhaha halloo diriir sokeeyo dhammaan dooni mayne naga dami colaaga amiin dahadadweyno amiin dahadadweyno آمين دهدبيرو آمين آمين دهدبيرو آمين آمين دهدبيرو